waad mahadsan tahay sidaad la socoto waayadii u dambeeyey laamaha kala duwan ee amniga ee dowladda federaalk waxa ay isku dayeen sidii ay muqdisho uga dhigi lahaayeen goob ka caagan howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab tani waxay keentay inay qaadaan tallaabooyin kala duwan oo ciidan oo sida iyaga u muuqata adkeyn karta inay dhacaan weeraro ka yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah tallaabooyinkaas ay qaaday dowladda federaalk si ay ammaan uga dhigto muqdisho waxay ahayd in boqolaal askari ay kusoo daabusho hareeraha magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamadan oo ka kooban qeybaha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk ayaa soo degay deegaanada dhaca koonfurta iyo waqooyiga muqdisho waxaana ay doonayeen inay ka hortagaan weerar kasta oo laga soo abaabulo bannaanka muqdisho kuwaasi oo ay soo qaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadan waxay isugu jiraan kuwa loogu yaro haramacad duufaan iyo booliis militaro oo dhammaantooda ka tirsan ciidamada dowladda federaalka haramacad oo kale waa ciidamo u tababaran sida milatariga laakiin booliis ah waxaa tababarkooda iyo taakulayntoodaba leh dowladda turkiga oo qayb ka ah dowladaha nato ee qaybta ka ah duulaanka reer galbeedka iyo afrikaanta ay kusoo qaadeen dalkan soomaaliyeed duufaan iyaguna waa ciidan sirdoon oo hoostaga hay-adda nisa ee sirdoonka dowladda federaalka tababarkooda iyo taakulayntoodana waxaa iska leh dowladaha shisheeye ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday dalka halka ciidanka booliis militaro ay yihiin ciidamo dhowaan la keenay soomaaliya ayna maalgelinta tababarkoodu leedahay dowladda imaaraadka carabta waxaana lagu soo tababaray dalka uganda marka dhammaan ciidamadan kala duwan ee ka tirsan dowladda federaalk waxaa muddooyinkii u dambeeyey ay ku sugnaayeen deegaanada dhaca duleedka muqdisho halkaas oo ay ka wadeen howlgallo kala duwan waxaa xusid mudan in ciidankan isku dhafka ah ee dowladda federaalk ay geysay duleedka magaalada muqdisho si ay amniga magaalada muqdisho u sugto ay yihiin badanaa ciidankii kusoo jabay furimaha dagaalka ee gobolada dhexe iyo sidoo kale gobolka shabeellaha dhexe ciidankan dowladda federaalk markii ay kusoo jabeen deegaanada gobolada dhexe waxa ay isugu keentay magaalada muqdisho iyadoona u sheegtay in ay halkaas muddo ku sugnaan doonaan laakiin ciidankan way ka maarin weysay dowladda federaalk maadaama magaalada muqdisho ay qalqal gashay amnigeeda waxayna keentay inay ciidanka xeryaha kasoo daldasho kuwii baxsadka ahaa ee magaalada muqdisho gudaheeda ku baxsadayna lasoo qabqabto islamarkaana la geeyo duleedyada magaalada muqdisho oo waa kuwan hadda ciidamadan qeybahan kala duwan magacyada loo bixiyey oo booliiska lagu daray marka ciidankan waa ciidan aan wax mooraal ah iyo sidoo kale niyad aan haynin waa ciidamadii ka soo cararay furimihii dagaalka waa ciidamo dagaaladii aan ogeyn ku qabsaday gobolada dhexe marka waxaa hubaala in ciidankan aysan sii hayn doonin howlahan hadda dowladda federaalk ay u dhiibtay ah inay amniga magaalada muqdisho duleedkiisa sugaan ujeedkoodu wuxuu ahaa in muqdisho ay noqoto goob amni ah oo aanay ka dhici karin howlgallada mujaahidiinta al-shabaab laakiin sida muuqata way ku fashilmeen xaqiijinta hadafkaas waxaa la socotaa toddobaadkii lasoo dhaafay gaar ahaan afartii ramadaan inay ahayd markii ay weerar inqimaasi ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel s w l oo kasoo horjeeda madaxtooyada toddobaad kadibna ciidamadii qaabilsanaa ilaalinta amniga ee muqdisho oo duleedyadeeda deganaa ayaa la kulmaya weeraro cagmarin ah oo culus kaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen askar badan sidoo kale hub iyo saanad ciidan ayaa lagu soo furtay dagaalka saakay lagu qaaday deegaanka busley ee hoostaga deegaanka jaziira waxay tani muujinaysaa fashilka amni iyo midka ciidan ee dowladda federaalka maalintii shalay khudbad uu xasan sheikh ka jeediyey masjidka madaxtooyada wuxuu ku faanay howlgallada ay ciidamadiisu ka wadaan duleedyada muqdisho uu ka mid yahay duqayntii arxanka darnaa ee deegaanka baqhdaad oo ay sodameeye qof oo shacaba ku dhinteen kadib markii ay diyaaradaha turkida si ulakac ah u duqeeyeen xasan sheikh wuxuu khudbadiisa ku sheegay in howlgallada ciidamadiisu ka wadaan deegaanada ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe ay si wanaagsan u socdaan saacado kadib hadalkiisa waxay ciidamadiisu la kulmeen weerarkan xasuuqa ah ee lagala duldhacay askartiisa ku sugnayd deegaanka busley ee duleedka muqdisho isku soo wada duuboo tani waxay ka dhigan tahay inuu gebi ahaanba fashilmay qorshihii amni ee lagu doonayay in muqdisho looga fogeeyo howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab